madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo salaada kala qayb galay dadweynaha hargeysa ayaa dadka degan gobolka sool wuxuu ugu baaqay in colaadda gobolkaasi ka taagan la joojiyo oo la wada hadlo warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar cakule
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo dadweyne tiro badan kala qayb galay tukashada salaada ciidalfidrida ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha laascaanood waxaana madaxweyne biixi uu ku baaqay in xaaladda magaalada laascaanood lagu soo dabaala nabadgelyo isagoo dhinaciisa sheegay in xukuumaddu ay nabadgelyada diyaar u tahay somalilan maanta waa nabad magaalada laascaanood colaadaa ka jirta ciidaga joogaa ummada islaamka dhahay waxaynu ilahay ka codsanay inaan colaada inaga dib innagu waxaan leenahay ummadda somalilan dhammaanteed colaada ilaa bilowe ilaa maanta nabad un baynu u haynaa maantana waxaynu ku baryaarnaa ilaahay isagaa jabbaara oo qafuuraha inuu colaada inaga dabiyo oo nabad ay kusoo noqoto dadka colaada ka qaybaha wada dhinaca kale ee faraha badanna waxaan leeyahay colaad walba nabad baa ka dambaysa colaad walba ma jirto colaad waarta ama dawlad ha ahaato ama qoys ha ahaato colaadda wadda ka dambaysa caqliga saliibkaa taladu wuxuu ku jiraa colaaddu intaanay khasaaraheedu weeryahaybaa in la qabto oo la dabiyo maanta laba bilood oo maalmalaa colaaddaa socotay somalilan khasaaro weyn oo naf iyo maalba ah oo aan laga goytimin oo kugu dhimayo kaa dhimaya ayaa ka dhacday waxaan leeyahay waxaa reer somalilaana ee gobolka reer soola ee talaqabeeda ee sheekha ee madaxdhaqameeda ee nin kale oo siyaasad ama garbood kaalea iyo kuwa somalilaanda kalaba waxaynu u fidinaynaa in arrintaa colaada la joojiyo oo wadahadal lagu dhammeeyo khasaaraha intaa la dhaafay waa markii toddobaad ama sideedaad ee aan ku baaqa nabad geesta kale qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada hargeysa oo aan la kulmay ayaan mikrofoonka hordhigay kuwaasi oo eheladooda iyo qaraabadooduba salaan u diray iyo hambalyada farxadda ciidalfitrida magacaygu waa cabdiljiib cabdiqani ciise gaar ahaan waxaa salaamay hooyadii iyo aabahay hooyadii oo ladhaho cabdiraxmaan xasan waxaa salaamay asxaabtayda iyo ahiilkayda iyo qaraabadayda waxaan leeyahay ciid mubaarak magacaygu waa mustafa cabdi calanle waxaan xagga ka salaamayaa hooyaday saare xuseen salaybaan iyo aabbahay cabdi calanle xuseen gaar ahaan waxaan salaamayaa bulshada iyo asxaabtayda waxaan leeyahay ciid mubaarak ciiddaa ciiddeeda allah hayna gaadhsiiy aniga magacaygu yahay cabdicasiis cali maxamed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastoy joogaanba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr halkan waxaan kale ka salaamayaa maamaday hooyaday aamina maxamuud cabdi xasan iyo aabbahay cali maxamed cabdi iyo dhammaan intii magacayga iyo muuqaygaba taqaana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr khadar maxamed cakule v o a hargeysa